جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose meydadka laba ruux oo si qarsoodi ah gaari loogu siday ayaa lagu arkay magaalada hargeysa ah ee waqooyiga dalka soomaaliya shacabka magaalada muqdisho ayaa si kulul uga hadlay hadal jeesjees ah oo maalmo ka hor uu ku hadlay madaxa kooxda riddada soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladda inah u soo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha degaa wilaayadaas جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose baay iyo shabeellada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa marwaan moxamed waa silsilado howlgallo ah oo lagu dhiigbixinayo cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday shareecada islaamka ah kuwaas oo ka dhacay wilaayaadka jubbada hoose shabeellaha hoose baay iyo gedo wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic sharciga loogu garaacay xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicdaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay toddoba kale oo askarta murtadiinta ahaa dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka arbaco oo ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro murtadiinta u taalay gudaha magaalada buulamareera dhimashada waa laba murtad agab kala duwan oo kuwa ciidanka ahna waa laga soo qanimaystay mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay gudaha magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo laba ka mid ah garaab tahay sidoo kale baay ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal gaar ah ka fuliyeen afaafka hore ee deegaanka goofguduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo howlgalkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo murtadiin ahaa waxaana laga soo qanimaystay laba qori oo aka afartan toddoba ah iyo booshkooda dhanka wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar dagaal culus ah u qaaday xerada barraxow ee degmada baardheere halkaas oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta howlgalladan waxay ka mid noqonayaan weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaas oo ay cadowga allah kala kulmaan dhiigbaa xoogan mahadsanid marwaan meydadka laba ruux oo si qarsoodi ah gaari loogu siday ayaa lagu arkay magaalada hargeysa ah ee waqooyiga dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi wararka laga helaya magaalada hargeysa xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya waxay sheegayaan in mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi lagu arkay dhacdo ay si aada oga naxeen bulshada magaalada dhacdadan ayaa ah in gudaha magaalada lagu arkay gaari si qarsooniy u siday meydad laba ruuxa oo ilaa hadda la aqoonsan cidda dishay iyo halka loo waday wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in labada meyd ee kala ahaa rag iyo dumar midka ragga uu ahaa askari ka tirsanaa maamulka gaalaraac ee isku magacaabay somalilan maanta oo ah maalin khamiisa waxaa hadda isbitaalka weyn ee hargeysa lasoo gaadhsiiyey laba qof oo meyda oo xalay toole magaalada hargeysa laga soo qaaday imikunbaa isbitaalka hargeysa lasoo gaadhsiiyey baaritaankunbaa imika bilaabmay waanu baari doonaa sida ugu dhaqsaha badanna natiijada waanu u shaacin doonaa laba qof oo dhalinyaray ahaayeen wiil iyo gabadh ayay ahaayeen ha run ahaantii naga inta nagaga aadan waxa weeyaan inaanu baadhno sababta dhimashada sababtay waxay tahay intaasunbaa isbitaalka hargeysa kaga aadan ka tallaagada meydka ee isbitaalka hargeysa hadda la soo gaadhsi marka shaqadu imikunbay bilow tahay ma ahan dhacdadii ugu horreysay oo hargeysa laga soo tabiyo magaalada iyo duleedkeeda waxaa dhowr jeer hore laga helay meydad dad dhintay mahadsanid casaam shacabka magaalada muqdisho ayaa si kulul uga hadlay hadal jees-jees ah oo maalmo ka hor uu ku hadlay madaxa kooxda ridada soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabay hadal jees-jees ah oo uu murtad xasan gurgurta dhowaan ku dhawaaqay madaxa kooxdii riddada ayaa isagoo dhowaan ka hadlayay munaasabadda uu goobjoog ka ahaa oo muqdisho ka dhacday waxa uu ka sheegay hadal jees-jees ah oo uu uga jawaabayo qayladhaanta ka soo gaartay dadka ku nool muqdisho ee uu dhibaatada joogtada ah ku hayo kuwaas oo ugu badan kuwa uu ka barkicinayo guryihii ay degganaayeen muddo soddon sano ah hadalkan ayaa si cara leh waxa kaga jawaabay shacabka ku nool magaaladaasi ayagoo wax laga weydiiyey waxayna dhammaantood isku waafaqeen inuu hadalka gef ku yahay iyagoona si kulol uga jawaabay soona hadal qaaday musuq maasuqa ka dhex jira gudaha kooxda riddada dabcan wixii maskaxda ka soo dhaca isagoon taxliil samaynin waxaan maxaa ka dhalan kara maxaa saamayn kara bulshada maxay u soo jiidi kartaa isagoon ka fikirin yuu iska hadlayaa waxaad mooddaa inuusan madaxweyne soomaaliyeed ahayn yahay cunug dhallinyaraa oo social media ka qaylinaya oo kale hadalladiis waxaa ka muuqda hadalla jeesjeesa oo hooyooyin soomaaliyeed oo dayara uu ku jeesjeesay isaga carruurtiisa markuu ka hadlayey wada jaamicyaal waa injineero waa kadaa waa kadaa waa ku hay dadka kaleetana carruurtooda aad la jeclaatid inay noqdaan dad askara oo qoryaha xaawo looga dhigo oo dabka lagu shido wax laga fiican yahay waa madaxweynaha waa shakhsiga ugu mushaarka badan soomaaliya haatan carruurtiisa ayaa istaaf u ah ayagaa wasaaradihii ka shaqeeyo ayagaa sidan dowladnimada ku jiro halka shacab soomaaliyeed ay banaanka tuuna shaqalaan baahsan ee ka jirto magaaladii in dadkii saasaa ugu sii daro daadaacsiiyo
aad iyo aad uga xunnahay ereyoo ku hadla jab waaye shacabkiisa hadda sheekh waxaan oona dareensiiyey inuu waddankan hayle ka lahayn oo mustaqbal ka lahayn shalayna badal soo saxiixay maxaa iga galay waaye sheekadiisa dhin maxaa iga galay meel xukunta xuga u wadaahe tala ninkan tala ma yaqaano xasan sheekh waa u jeednaa soomaalin madaxu u wado xasan murtad ayaa dhowaan waxa uu ku faanay in carruurtiisu ay yihiin barfesooro culum kala doon bartay iyadoo dadkuna taa ay ku tilmaameen lacagta ay carruurtiisu wax ku barteen inay tahay middii uu ka dhacay shacabka soomaaliyeed sidoo kale isla toddobaadkan ayaa waxa uu jeediyey hadal kale oo uu ku jeesjeesayo hooyooyinka soomaaliyeed taasoo dadku si adag ay kaga dhiidhiyeen qaar badan oo ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo markii hore u jidbaysnaa xasan murtad ayaa haatan waxa ay muujinayaan carrada ay u qabaan iyo siday uga soo horjeedaan dhibaatooyinku ku hayo dadkaasi arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli muddo maalmaha ay xiran yihiin suuqyada ugu waaweyn magaalada muqdisho kuwaasoo kooxdii riddadu ay ku soo dallacday lacago baad ah oo dheeraad ah mahadsanid abusheyba ugu dambeyntii wilaayada shabeellada dhexe ayaa dowladdiini ah usoo gebagabaysay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha degaa wilaayadaas yaasir moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabadani oo ahayd mid si har sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu soo gebagabeynayey dowra socotay muddo lix maalmood ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha baadicadde oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada dhexe dowrada oo lagu qabtay deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee sacad binu rabiica shicaarkeeduna ahaa maslaxatuddiin fowqa kulli maslaxa mid ka mid ah macallimiinta dowrada ayaa sharaxaya dowrada iyo duruustii lagu qaatay waxaan ikhtiitaamkeedii u fadhinaa dowladii sacad ibnu rabiica shicaarkooduna ahay maslaxat diin fowqa kulli maslaxa dowladaas waxaa lagu qabtay tuulada fiidow ee degmada mahaday muddada ay socotana waxay heeday lix maalmood dowlada dadka ka faa'iidaystay waa odayaasha dhaqanka beesha baadacadde duruusta lagu qaata dowlada xagga kutubada waa suurat alanfaal oo tafsiira islaaxu lmujtamac min mukhadadaat alacdaa cala alislaam waalmuslimiin alfiqhu lmuyasar layse alqariibu dowru nuqabaa fii jihaadi alacdaa dhanka muxaadaraadkana waxaa ugu muhiimsanay alwalaa walbaraa muwaasafaat annaqiib almuslim ashucuur bilmas-uuliya fii axaadiid aljihaad wa tarqiib man tarakahu naqiibka guud ee beesha baadicadee naqiib macalim yuusuf macalim cabdi muuse oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay odayaasha beesha baadicadde ee shabeellada dhexe inay dhaqangeliyaan culuumtii ay dowlada ku qaateen إن شاء الله دورة وحلا مع داري وأصحابي كسجليل كه هدف ك مع عاس اللوجة بحيي مريه سوا إن إن لقوا ضيده وهكذا أدي أد مهم وأه وأن كلا كل ما يمشي شعار كدورة وأد مهم وأها واللوجة مع داري مصلحة الدين فوق كل مصلحة ومناسبة كسته ولا لا هذا كهبون وحنوم هاد علينا معلمين تي جودي جلية ده كان قلوب توه جلعية دعوة كجتي كتبة هر الله شاقي نوعية كلا دوم كدول أخرية وحن له أجر الله كسيه دعاء إلى الله آياتهم واحد برا taanana waad gudbiseen inantii laba laabtaanana waxaan leeyahay culammada waan ku boorinayaa odayaashii ee beesha baadicadda idana waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto waxaanan anigana ku darayaa halkaas dalabkooda oo ah in dowladaasi loo soo celceliyo dad badanna baahi ay u qabaan in laga ajiibi doono ayaan rajaynaa waxayna diyaar u yihiin insha allahu tacaala naftooda iyo wakhtigooda iyo maalkooda inay ku bixiyaan dadka jahliga in laga saaro diina loo saaro ayay ballan qaadeen sidaad u arkaysaan waxaana ka ratimayo insha allahu tacaala waxaas ay barteen alaa falyubliqi shaahid minkum ulqaa'ib ayaa ka ratimaysa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha baadicadde ee shabeellada dhexe oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ka codsaday wilaayada shabeellada dhexe in loo soo celceliyo dowraadka diiniga ah halkan waxaa noogu soo gabagabeeyey dowro loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee sacad ibnu rabiica shacaarkeedna uu yahay maslaxatu diin fowqa kulli maslaxa dowladaas waxay socotay muddo lix maalmood ah waxaase lagu kala qaatay kitaabooyin kitaabka ugu horeeya waa tafsiir suurat lanfaal kitaabka labaad waa alfiqhu lmuyasar calaa arkaani alislaam waalmuslimiin alla ayay mahad u sugnaatay maadaasoo nimcatul islaam wal iimaan ilaahay isna sii maadaas allah u sugnaatay maadi kadib waxaa u noqotay walaayadii shabeellaha dhece sheekh yuusuf macalin ciise kaba ku dukaday ayay mahadda u sugnaatay waxaa ku xigo macalimiintii duruusan bixisay khayr allah ha siiyo muddo lix maalmood eh duruusna siinaysay ayagana mahadiha gaarta khayr allah ha siiyo waa mahadsan yihiin annagoo joogna degmada mahadaay ee fiidow oo degmada baashi baadacdee ilaahay subxaana wa tacaala annagana ajirkooda hana siiyo waxaan ka codsanaynaa oo codsiye walaayada mataqaa guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu